qoysas soomaaliyeed oo kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka yemen ayaa waxa ay dekada mukullah kasoo raacaan doonyo yaryar oo nooca kalluumaysiga ah kuwaas oo markiiba keeni kara tiro dad ah oo aan ka badnayn soddon iyo dhowr qof shantii ilaa lixdii abriil ee bishan aynu ku jiro waxaa dekada magaalada boosaaso soo gaaray saddex doonyood oo nooca kalluumaysiga ah oo siday sagaashan iyo kow qof oo isugu jira rag haween caruur iyo dad waayeel ah habeennimadii xalay iyo subaxnimadii ayaa waxaa dekada magaalada boosaaso soo gaaray laba doonyood oo yaryar kuwaas oo siday qoysas tiradoodu ay dhan tahay soddon iyo toddoba qof tirada guud ee dadka kasoo barakacay rabshadaha ka socda dalka yemen ee soo gaaray dekada magaalada boosaaso sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha ku howlan soo dejinta dadka kasoo barakacay rabshadaha dalka yemen waxa ay dhan tahay laba boqol soddon iyo lix qof kuwaas oo u badan dadka deegaanka waxaana ilaa iyo iminka u gudbay koonfurta soomaaliya dad gaaraya toban iyo laba qof oo keli ah mana jiraan weli dad si qaxootinimo ah u degay goobaha ay maamulka iyo hay-aduhu u asteeyeen in la dejiyo dadka kasoo barakaca rabshadaha ka socda dalka yemen